shaacinta ama furitaanka xafiis ku mid ee xafiisyada ee golaha qurba joogta koonfur galbeed oo fadhisho eeya dalka maraykanka konton iyo afarta wilaayadood oo maraykanka ah na ku howlgalaya ujeedsho eey in iyo ummadiyo ambaahyan adeega iyo kahayan hega in iyo hadeersiyan deegaanada kiiking oo maaragna koonfurta soomaaliya runtii geeka may in isku weernayay shaacintii golahaas oo deegaanadan koonfurta ah iyo guud ahaanba soomaaliya in maaragna xafiissho ka furadaan waana ka baahiyaan adeegsho iyo unka tala galeen sidii ka hormaraya fadeen bulshadiiyo koonfurta soomaaliya degan hadda dadkii walnin barday bannaanka nin jari runtii ee meeraano walma gobona meeraano walaa gobodeen dad badan oo isbitaalka jareen ama yacni arlada gudaasha ka dhibaataysanaadeen iyo galan hasiiyeen laakiin tan ha ku sii wiin inii sida hadda walaal la sheegay walun ha kooga korno mee ee dhinac kasta oo bulshada ka saabsan boqolku qobadaayaan ha dhawaayaan waysin lanaa duulasan rajeeyaan ha ka dhawaada dalkiin garabasinkaana ee maaragna walbadanaa noo halaawsan ini walnin ku qobataan sida beero ee maaragna iyo nololo kale wala fadaan qurbajoogta inay midoobaan haldallad nagadaan wadankan walin qobadaan anoo doogin badiyaan wala la faday walwiinga qobadeen haddana sii ziyaadeen hadda bil soonga laka jar masaajidkan wiin afuringa laka bilaawo hoy
golaha diyaasbarada inio wadankunya sugahay oo walbadan ini on qobadan lanku baahanyi in badan magaasho dhegani waxyaabo badanayo qobadangna aragni horumar badanayo suubiangna aragni ankamahadnagaana boqolkiiba boqol wili umayelna fariinka diray wayna lahaa n marwalba garabkiinga surugno haddii un ana shacabka koonfur galbeed qeybashay shaldubo
dhowr koonfur galbeed ayaa jirto marka shacabka wuxuu u baahan yahay midka wax qabanayo diaasbarada ama qurba joogta waxaa laga qabaa fobio oo ah in intay soo qaataan kombyuutarro xil soo raadsadaan laakiin qurba joog leh waxbaan qabanaynaa ummaddan wax u qabanaynaa waa yartahay qurba joog internetyada iyo facebookyada wax kusoo qorqoro mucaarad ah sidii mataqaanaa ama qabiilkooda la soo xiriiraayo oo waxyaabo lid ku ah ummaddan iyo horumarkeeda iyo waxqabad la-aanteeda waxaas ka hadlahayo waaba aragnay laakiin kuwa leh waxbaan qabanaynaa xafiisaan furaynaa qeybaha kala duwana bulshada baahidoodaan baaraynaa kadibna waxqabad muuqdaan samaynaynaa waa markii ugu horreysay oo aan maqlo marka qurba joogtan koonfur galbeed waxaan leenahay ku soo dhowaada